asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa cumar cabdulaahi maxaana xiriiryaha bulshada ee wakaalada biyaha magaalada gaarisa dadweynaha reer gaarisa maanta waxaan ogeysinaynaa in olelo aad u weyn uu magaalada gaarisa ka socdo oo biyaha looga jarahayo kuwa kudi lacagta lagu leeyahay weliba ay ugu daran yihiin institutionyaasha maxaa ka mid ah universityga isbitaalka iyo meelaha ugu badan maxaa ka dhacda wakaaladan heshe dhaqaala dara dhaqaalahaasna daradana maxaa keentay inay dadka lacagta bixin waayaan weliba kuwa ayaga taajiriinta ee maxaa ka mid ah hoteelaha maxaa uga weyn oo magaalada lagu leeyahay maxaa ka mid institutionyaha weyn oo dowladda leedahay iyo kuwa countiga ay leedahay maxaan leenahay oo maanta u sheegahaynaa ololahan maanta aan qaadahayno waa ku kama dambeys oo biyo dad loogu celin doonin oo maxaa yeeshe wadan wakaalada maxaa ka dhacda inay dhaqaala dara ay la kulanto oo sitiibo laga goosto arrintaasna ay keenaan dadkan lacagta bixin waayaan markaas maxaan u sheegahaynaa dadweynaha reer gaarisa inay aad iyo aad u ogaadaan ololahaas socdo midda jirto maxaa weeye oo hadda la caddeeye county governmentka gaarisa maxaa lagu leeyahay forty nine percent of lacagta anaga aan arurinayno national governmentna waxaa lagu leeyahay ilaa iyo fifty percent marka taasaa caddayn kartaa yani in wakaalada biyaha ay ay dhaqaala dara ku dhici karto waxa hadda anaga aan la dhaqaaqayno loo ordayno maxaa weeye dadka maskiinta oo ambogada gadanayaan iyo maamayaasha guryaha mundulaha ku jiraan ayaa hadda shirkaddan ayaa garab u eh oo lacagta bixinayaan marka dadweynaha maxaan ogeysiinaynaa in lacagta layska bixiyo dhaadheeto maxaa dhacde inay odayaal weyn oo magaalada odayaal u eh ay ku dhawaaqeen inay wakaaladani ay biyo bixin ladahay biyo wakaaladani way bixinaysaa laakiin dhibka muxuu ka dhacee arrinta hadda aan sheegayno oo dhaqaala darre eh dhaqaala darradaas maxaa keenayaa dadka oo lacagta bixin laha markaa sidaas ayaan u ogeysin laha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu